Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa daahfuray kulanka bandhiga waxqabadka labada kun afar iyo labaatan iyo qorshooleedka labada kun shan iyo labaatan ee wasaaradda maaliyadda maamulka Hirshabelle xarunta wasaaradda waxaa madaxweynaha kusoo dhaweeyay wasiirka maaliyadda maamulka Hirshabelle mudane cabdiraxiin ciise cadow iyo howlwadeenada wasaaradda maaliyadda agaasimaha wasaaradda maaliyadda maamulka Hirshabelle Cabdulaahi Saalax ayaa soo bandhigay waxqabadka wasaaradda sanadkii tagay ee labada kun afar iyo labaatan ugu horreyn wasaaradda maaliyadda waxaa la aasaasay sanadkii laba kun toddoba iyo tobankii Een, waxayna mas-uul ka tahay guud ahaan maamulka iyo maareynta maaliyadda guud ee dowladda hirshabelle wax kastoo ku saabsan maaliyad iyo dhaqaale ku saabsan wasaaradda ayaa mas-uul ka ah dowladda hirshabelle mas-uul kaga ah Een, wasaaraddu waxay leedahay hiigsi hiigsiga wasaaraddu ay leedahay waxaa waaye in la helo een, in sare loo qaado kobaca dhaqaalaha dowladda hirshabelle Een, si muwaadiniinta dowladda hirshabelle u gaaraan een, isku filnaansho nololeed si ay u gaaraan Een, hadafka wasaaraddan waa horumarinta do- een, dowlad goboleedka hirshabelle inay ka caaginaato saboolnimada waa wasaaradda hadafkeedu in dowlad goboleedka hirshabelle dhammaan sh- een, dadka ku nool inay gaaraan isku filnaansho dhaqaale lagana caaginaado Een, saboolnimadu waa hadafka wasaaradda maaliyadda dowladda hirshabelle ay leedahay Een, mudane madaxweyne halkan waxaa kusoo bandhigaynaa een, istaraajabka wasaaradda ay leedahay Een, wasaaradda waxaa ugu sarreeyo wasiirka wasaaradda waxaa ku xiga wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlaha kadibna waxaa kasoo farcma agaasimaha guud kadibna wasaaradda waxay leedahay toban waaxood ee wasaaradda ay ka kooban tahay Een, waxaa ugu horreeya waaxda kormeerka gudaha oo internal auditka oo ah waaxda qiimeynta ku sameyneysay hanti dhowrka gudaha waxaa ku xigtay waaxda shaqada iyo shaqaalaha oo mas-uul ka ahayd guud ahaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda Een, waxaa ku xigay waaxda dhaqaalaha oo waaxda macrofiscalka ah oo oo daraska dhaqaalaha iyo stateka ka shaqeyso dhaqaalaha meel sanad kasta meeshuu gaarayo Een, waaxda khasnada oo laga maamulo qarashka soo baxaayo ee wasaaradda maaliyadda ka baxaayo waaxda khasnada ayaa laga maamulaa waaxda mashaariicda oo guud ahaan mashaariicdo dhan stateka waaxda laga maamulo ah waaxda kastamyada oo ah borderska iyo xuduudaha Een, dowlad goboleedka ay la wadaagaan iyo guud ahaan Een, waaxda xogta macluumaadka oo ah waaxda ICT-da oo maamusha dhammaan teknolojiyada een, wasaaradda maaliyadda waaxda iibka oo ku saabsan waaxda procurement-ga oo loo yaqaano oo dhammaan wax kastoo lasoo iibinayo waaxdan si ugooniya waxay u tahay waaxda public procurement allah waxay mas-uul ka tahay wax kastoo loo soo iibinayo guud ahaan dowladda hirshabelle si processkii wax loo soo maro Een, waaxda dakhliga oo ah waaxda wasaaraddu lafdabarku haddii dakhli aan lasoo xariirin aan laga shaqey karin maxaa la lahaye wasaaradda maaliyadda aysan shaqey karin dhanka kale wasiirka wasaaradda maaliyadda maamulka hirshabelle cabdiraxiin ciise cadow ayaa ka warbixiyey qorshe howleedka sanadda labada kun shan iyo labaatan ee wasaaradda Een, sanadkan jidka aan marayno oo nooca- oo noocad yahay een, natiijo fiicanna ay insha allahu tacaala waa kasoo bixi doontaa ilahay idankiis iyadana iyadoo ee, diyaarsano oo oo qorsheysana kula soo wadaagi doonaa Ee, mudane madaxweyne sh- howlkan ee, de- kolley waa lisxamanaha wasaaradda maaliyadda mugta lacagta iyada haysaa laleeyahay howlkan un nooma dhisin ee, hay-ad kalena nooma dhisin annagaa dhisanay waxaan anugu tala galnay shirarka noocan oo kale ah waxaa nagu soo socda hadduu ilaah yidhaahdo aan rabnaa inaan qabanno een, mars me- me- een, shirka waxaan rabnaa inaan qabanno xisaabiyaha guud ee dowladda federaalka ah iyo kuwa isteedyada inaan casuumno oo halkan aan ku qabanno isteedyo kale oo lagu soo qabtay annagana inaan masha allah rabnaa inaan aan halkan ku casuumno waa howlka anugu tala galnay shirarkaas inaan ku qabanno Ee, waa howl loogu talagalay dhammaan wasaaradaha dowladda iyo hay-adaha dowladda waa yaryahay waa kooban yahay laakiin saaxiibadeena wasaaradaha kale iyo hay-adaha kale maadaama annaga waxoogaa resource aan haysano waxna aan dhisan karno in nagala qayb galaan oo ay ay shirarkooda ku qabsadaan oo ay yimaadiin oo prestation ku samaystaan iyo kulan ku samaystaan ugu talagalnay ugu dambeynna madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa wasaaradda maaliyadda ku ammaanay sida ay ugu soo baxeen waajibaadkii loo igmaday waa u mahad celinayaa wasaaradda maaliyadda howsha wanaagsan ee aada u haysiin ummadda hirshabeelle waa mahadsantihiin waxaana qira inaad dadaasheen inaad howl muuqata aada qabateen aad aad u mahadsantihiin qodobka koowaad howlkan aada idinku dhisateen waa idinku ammaanaha waana bogaadinayaa waana noo xerig jaran yahay maanta laga bilaabo sidaasuu noogu xerig jaran yahay mashruuca asiga iyo howsha shirka aada saddexda maalmood u ballanteen asigana sidaasuu noogu furan yahay wasaaradda maaliyadda ayaa waxa ay gaartay horumaro la taaban karo oo la xiriira maamul wanaagga maaliyadeed daahfurnaantaha iyo kobcinta dakhliga